safarkayna maanta wuxuu ahaa safar kurgelid iyo xaaladda iyo qiimeyn iyo nolosha iyo sidii xaalkii iyo wixii aan qaba karno ayaan ku aadnay ceelbuur maanta waxaana ahayn laba xildhibaan xildhibaan sheekh cumar mahadalle iyo aniga oo ah maadki cali iyo ganacsada nin ah oo cartan la yidhaahdo cartan marka meeshiina waxaan u tagno waxay ahayd bal xaalka sida iyo dadka meesha ku nool aan soo aragno laakiin wax walba waxay noqdeen lama filaanay nagu noqdeen goobtii markaan tagnay oo magaaladii aan tagnay waxaan la kulanna waxay ahaayeen wax oo mataqaanaa bini-aadamnimo kabax ah oo caloosha ku korinayo magaaladan oo qarniyaal jirtay oo magac fac weyn leh aan maanta lahayn guri albaabkiisa uu xirmaayo oo dhammaan dadkii ay ka wada maqan yihiin guryihii xoolihii ay ku dhex baktiyeen biyo aan lahayn koronto aan lahayn caafimaad lahayn xaaladoodu ay tahay allow sahal marka wixii oo dhan ayaa waxay nagu noqdeen lama filaan iyo calooliyow waxaan raadinay dad aan la kulanno waa noo suurageli weyse inaan aragno qof shacaba oo magaalada joogo waxaa noola sheegay dhowr qoys inay joogaan dhowrkii qoys xataa waxaa lagu leeyahay xood iyo wixii aan noogu suurageli waayeen laakiin insha allahu wixii kale iyo hawshii iyo sida ay wax yihiinna iyo qiimaynteedina waa kulli wali waa kula jirnaa marka niyow meeshu waxaan la kulanna waxay ahaayeen wax allo masiibo lagu tilmaami karo oo gobolka magaaladan ay uga hartay waxaa inagu maqaalaha sidoo kale in ceelkii dadku ay ka cabi jireen dhibaato soo gaartay adinkuna arrintaasi aada doonayseen inaad wax ka qabataan bal sidee waxu jiraan arrimahaas sharxad inaga siiy warta waa waa sax waa runta annaga meesha waxaan ku tagna waxay ahayd inaan mataqaanaa ceelka aan fiirino laba ceel ayaa meesha ku taalla magaalada labada ceel waxaa bambooyin ku xiray qolooyinkii argagixisada ee shabaab waa baabi'iyeen oo mataqaanaa dhulka ayay la simeen marka waxay ka dhigeen meesha inaan meel la degi kara aysan ahayn dadku aysan kusoo hiran aysan kusooin marka labadii ceel waxaan ku samaynaa qiimeyn mid hadda shaqadiisa noo socoto insha allah waxaan rajaynaynaa ilaa berrita inaan dhamaystirno kalkalana aan ku xejinno si dadkiina aan ugu baaqno oo aanan la kulanno sida berri wixii dadkii ammaanka joog wixii la heli karo inaanu la kulanno oo aan isugu yeerno oo aan u sheegno inay yimaadaan maxaa la yidhaahdaa isheeg magaaladii ay yimaadaan waa gartay mahad marka waxaad sidoo kale ii sheegtaa maadaama la dhibaateeyey labadii ceel oo dadku ay ka cabi jireen arrintan dhibaato intee leeg bay dadku gaarsiisay markaa mar haddii ceelashii dadku ay ka cabi jireen dhibaatooyin intaa leeg ay soo gaartay bal dhibaatada inta ay gaarsiisay dadku sharxad inaga sii
dhibaatada ay gaarsiiyeen horta waxaan la qiyaasi karin magaaladan oo waktigan xilligan ceelbuur la dhihi jiray waxay maanta u ekaatay aragti ahaan maanta qofkii bini-aadana i yimaado ee bini-aadanimo ku jirto uu caloosha la ceerayso calool xumada ka qaadayo waxaan rabaa inaan hay-adaha caalamiga ah kuwa dowladda soomaaliya dhammaan maamulka galmudug dowladda federaalka ah shaksi walba ee maanta ceelbuur dadnimadiisa ku jirto ee ku dhashay anugu ma dhahayo qabixida ma dhahayo ku dhashay waxaan u sheegaynaa in magaaladii ay baaba'san tahay waxaad waraysiga qaybtii hore ka dhawaajisay in dadkii magaalada degnaa ee tirada badnaa hadda aysan joogin oo magaaladu ay aad iyo aad dadku gabaabis ugu yihiin dadka halkee bay qabteen hadda noloshooduse waase dadka horta waxaan waraysanay ciidamada halkaan joogo waxaa noola sheegay inay dadka magaalada banaankeeda ku maqan yihiin oo xataa gabdhihii ay ku dhalayaan geedaha hoostooda aysan magaalada soo geli karin hadday soo geli lahaayeen aysan u imaanayn waxa mataqaanaa ku salaysan maxaa la yidhahdaa caafimaad biyo waxaan hadda ka shaqaynayna oan ugu daaqayna hay-adaha iyo cid kastana waa arrintaas dadku way ka soo laaba lahaayeen haddii meeshaan wax lala soo gaari lahaa waa tahay ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waa tii aad aad ka dhawaajisay in aad si dadku ay ugu soo laabtaan magaalada aad doonaysaan in noloshii asaasiga ahayd iyo waxyaabihii dadku ay u baahnaayeen magaalada dib ugu soo celisaan oo ceelbiyoodyadii ay ka mid yihiin hadda aad ka shaqaynaysaan arrintaas ayaa gacan idinkaga siiyey xildhibaanadiinani ma keliya isi xilqaame iyo ganacsatada mise waxaa jiro maamulka guud ahaantiisu in uu arrinkan lug ku leeyahay ceelka waxaa gacan naga siiyey ganacsato oo qaar kamid a hadda nala socdaan ayaa gacan naga siiyey deegaanka u dhashay oo ah dad u damqada dadka inay degan kusoo noqdaan ka shaqeeya annagana waxaana mas-uuliyiintii gobolkan u dhaartay inay dadkana u sheegaan tusaan u caddeeyaan meesha wax ka jiro